midiyaha iyo qaybaha kala duwanay bulshada ee kasoo qayb gashay caawa halkan aan taagannahay waa waaxda muxuu ahaa taleex ee degmada hodan howlgal ballaaran oo caawa ka dhacay degmada oo amniga lagu sugaya hay-adaha kala duwanee amniga iyo degmada iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir ayaa nagala soo qayb galay howlgalkaas oo ahaa howlgal aada u baaxad weyn oo noqon doonan hadduu ilah yihahdo midkii ugu horreeyey faahfaahintiisa caawa saa ujeedaan waxaana la jooga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax waxaan rabaa marka inaan guddoomiyaha kusoo dhameeyo qaabkii howlgalka iyo waxyaabihii noo qabsoomay iyo qorshaha hadduu ilah yihahdo laga leeyahay howlgalkan iyo howlgallada noocan oo kaleeta inaan kusoo dhaweeyo guddoomiyaha alle guddoomiye kusoo dhawow waxaan caawa hay-adaha amniga kala qayb galnay howlgal laga fulinayo degmada hodan howlgalkan waxaa lagu soo qabtay afar boqol labaatan iyo toddoba qof runtiina waxay ahayd sidii amniga ee loo dadargelin lahaa afar boqol iyo dhowr labaatan ka toddobada qof ee la qabtayna ma jiro qof hadda si gaara wax loogu shakiyey ama lasoo qabtay kulligood waa la sii daayey shacabka degmada hodan deganna runtii waxaan ka codsanaynaa inay iyo degmooyinka kaleba inay hay-adaha amniga kala shaqeeyaan sidii nimankan cadowga ah ee guryaha iyo shacabka ku dhex dhuumaalaysanaya in lasoo qabto bilow ma ahan oo markii ugu horreysa ma ahan hore waa loo samayn jiray horena waa u socday keliya waxaan sii dardargelinaynaa in maaragtay lasii wado oo degmooyinka kale iyo meelaha cadowga lagu tuhunsan yahay inaan tagno qof shacabka waxaa laga rabaa keliya inay hay-adaha amniga ku saacidaan sidii ay howlahooda u fulsan lahay waa ogtihiin nimankan cadowga ah shacabka dhibaataday ku hayaan iyo siday shacabka ugu dhex dhuumaalaysanayaan keligood meel gooniyo hadda ay soo istaagi karaan ma jirto waxay ku dhex nool yihiin guryaha iyo shacabka marka cid walbana waxaa laga rabaa dariskooda iyo xaafadaha iyo maaragtay qof walba qofka uu garan karo ama uu ka shakiyo inuu hay-adaha amniga la soo wadaago marka insha allah degmada hodana caaway aan ka qayb galnay kuwa kalena saasoo kale aan usii wadi